geeka haata oo soddonka julaay dunidu way bala kuxusay maalinta saaxiibtinimada adduunka way bahqaada doonee warbixin ka saabsan walaahiya ku dhiganta maalintu dunidun weybay wajahaytee caqabado badan qalalaase iyo hoogaa shalqeybsanaane sida saboolnimada rabshado iyo xadgudubyada xuquuqda aadano iyo hano kale oo badan aanasati oo markaas wiiqow nabada amniga horumarka iyo wadanaalaashada bulshada ee dadyoga adduunka silonku horseeda dhibaatooyinkaasi caqabadooga sati sababo asalkan ah wayba mar in war lagu qabadiyo inuu korlan qaado waana la difaaco ruuxa wadajirnimada dadka la wadaagow taasayto ee taanka fudud saaxiibtinimada qaraalkan wayba hooga saarahaya ku qaybgelinta dhalinyarada hogaamiyaalka mustaqbalka howla bulshada ooyo ka jaran dhaqamada shalduwan iyo koranqaadowka fahamka caalamka iyo ixtiraamka shalduwanaashada maxamed ibraahim oo kumidse dhalinyarada ka nool magaalada baydhabo ayaa raadiyo arlaadi wayba usan ku waramay walayan ku dhikanta in usa nololiis ususuubsada saaxiib usa markaasi ka sir dharsadow
ordageeka mayba waa maalin weynwo waa maalintii oo saaxiibtinimado saaxiibtinimadan shay qaali ow waa shay inka muhiimsamo oo laanteena noolada korna qof walba oo hadda duniya rooga qof kale isfahmaanley mamalo geeg mayba waa qof oo qof saaxiib laan-e markii bani aadanka lugdoob xoolaba mayba waa mar qaar saaxiibaan oo lamlamana is jaraayaan marka meel xoolo lamlamana isu jara mayba waa bani aadan kolley warshiin miyaala saaxiibtinimadna mayba waa muhiimid oo mayba la tahan eeda weyn saaxiibtinimadna waa shay qaaliye qofkadi qof feelaba hel mayba waa nololiis mayba waa isbedel feyle kooye maraas mar qaar dad badan oo saaxiib e oo muddo soddomeeyo sano afartameeyo sana is jiraan oo shal dhimadaayan marka saaxiibtinimada mayba waa eedlanka baahni waana qofka baniaadanka laantisa noolada korno wallahi horta qof walba mayba qofba dareema la saaxiibow qof walba qofa ku hele dabeecadiis akhlaaqdiis qofba qofa qanace marka qofka qofkiis ka qanaco mayba aha la saaxiibee dhawaade la sheekaysadee sirtiisa sheegadee widaaya mar qaar mayba dhiyaase qofka saaxiibka mayba culeysad marka usoo kora wal isu mayba waalis inanka sheegaa inan sheegnaya mayba lakuyaaba intii isa qofka saaxiibsanaya maalinta caalamiga ee saaxiibtinimada wayba hindisa iyo raaceen waana hajeedeen in la suubiy unesco oo qeexasa dhaqanka nabada iyo ini ay qiyam oo markaasayti ah koox iyo dadka iska fahmayaan ibraahim maxamed mukhtaar oo qeyb ku haaya barnaamijka lunku hadalay maalinta caalamiga ee saaxiibtinimada iyo wayba usa sheegay in nololis usa markaasayti ley hal saaxiib oo gaarange kaasayti oo usa qayb ku qaadaw xasiloonidiis nabadiis iyo horumarka shaksiyadiisa
saaxiibtinimada horta may ku dhigantaa waa shay eed muhiimun aw shay eed eed qaalin aw for example may tusaale koosiyay dadka oo harsado doona hooska ilaahay markii oo yani hoos kale an jarna may ku jaraanahaa lama qof oo ilaahay hegshay ka saaxiibtay oo kawidaayoti oo minaha adduunyada saas kuku tabeeno aaqaraseedan muhiimadii markan saaxiibtinimada horta meelibaa ku kasa koro diiniyan saaxiibtinima may ku dhigantaha yani iska sirqarsadow may ku dhigantaha is-aaminaad may ku dhigantaha inta la isqadariyo oo lamada qof is-xishmayta inta may ku dhigantaha intii oo nanka walaagay oo isu qabo inta nina sheega may ku dhigantaa oo kala inti oo yani nanka saaxiibka walaa oo xun inti isu kooreeba walaa faylona inti isu kafara yaa ku dhiganta maalinta caalamiga ee saaxiibtinimada waybala ka dhawaaqay lamada kuntum iyo kowda golo guud ee qaramada midoobay iyo oku fikirow in saaxiibtinimada ay ku dhexayta dadyowga dalalka dhaqamada iyo shakhsiyaadka iyo dhiirigeli korta dadaalada nabada iyo dhisida buundooyinkan dhexay bulshooyinka